الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه هذا كان باب تحريم إقامة الإنسان إنسان ككعنتيس لكعي حرم نوتيس أي حرام تأي كيسي وي من موضعه ماشيسي لكعي مكان كيسي المباح مركوران لك لحقن أبنانا aladii mowdicaasoo sabaqa ileyhi uu dadka kale ugu horeeyey meesha waa meel cid gaari leedahay maaha waa meesha mubaaxa ah isagaana u soo horeeyey ruuxa caynkaasa in laga kiciyo meeshii si ruux kale u fadhiisto taas bal xaaraamnimadkay xaaraam tahay buu baabkeedi yahay وxadaثna qtaybaة بن سacيidi qaala xadaثna layث xa وxadaثnي محamed بن رمح بن المهاaجري qال أخبرna layس عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاaل wuxuu uhi rasuulka ilaahay صلaوaaت الlahi وسلاaم عليه lاa يuqiimana yaanu kicinin أxadكم أxadkiin waa ruux idinka idinka midi الرaجuلa nin waa miثaal uuni haweeneydna la mid weeye in majlisii meeshiisii uu fadhiyay yaanu kaba kicin uma bacdigeedna yejlisu ay huwa yejlisu fiihi uu isagu fadhiisto oo meeshiisii uu fadhiyay intuu ka kiciyo dabadeedna uu markaa isagii fadhiisto taasi yaanay dhicin bal dee waa kan laa yuqiimanana waa nahyi nahyiguna taxriim weeye saa uu tarjamada inooguba sugan xadaثna yaحya بn yaحya qaala aخbarana cabdالlahi bn numayri xa وxadaثna bn numayri qaala xadaثna abi xa وxadaثna زahayr bn xarbi qaala xadaثna yaحya wahuwa الqaطan xa وxadaثna bn الmuثanى qaala xadaثna cabdالwahaabi yaعni الثaqafiya kulhm waa intaas oo dhami waa intan xada ka wada horeysa marka halkaa uu sanadka dee ku bedbedelayay uun waa shaksiga ka horeeya cabdullaahi bnu numayr iyo waxa weeye oo waa marka hore iyo marka labaadba ah waa laba goore marna yaxyaa warinayay marna waxaa ka warinayay inankiisa moxamed iyo yaxya alqadaan iyo cabdulwahaab intoodaasba kulahum can cubaydillaahi haddana isagoon matigii xadiidkii inoo dhammayn bal sanadkii aan dhammayn buu sanad kale dib ugu laabmay oo wuxuu yihi xa waxadaثna abubakr bn abi shaybata walafdu lafdiga soo socdana waa lafdiga abubakrin wuxuu yihi markaa qaala xadaثna moxamed bnu bishrin wa abu usamata wabnu numayrin markaa ibnu numayr markii horeba uu inoogu sugnaa ragga xadiidka harar lagaba qolooyinka horeba ay ka warinayaane labadan kale ayaa soo kordhay mحamed iبn bashir iyo xamaad iبn usama qaaluu waxay yidhaheen intoodaasi waa saddexdan dambe xadaثna cubayd الlahi waana kan sanadkii oo dhan iyo matigi can naafici can ibn cmr can الnabiyi slى الlahu عalayhi waslama qaala anahu qaal laa yuqiimu kicin maayo oo arajul ninku laadi marka maanta waa naafiyo jumladu waa jumlo khabariye laakiin xagga macnaa waa nahyi sida xadiidkii hore inu soo aragnay laa yuqiimu ma kicinayo yaanu kicinin weeye arajulu nin arajula nin yaanu ka kicin min maqcadii halkii uu fadhiyey uma bacdiyeedna yejlisu fiihi huwa yejlisu fiihi isagu uu fadhiisto walaakin tafasaxuu watawasacuu cadfu tafsiir weeye macnaa axad yaan axad kale meeshii uu fadhiyey intuu ka kiciyo yaanu fadhiisane haddii shaksi yimaado aan markii hore fadhiyin dadkiina uuba yimaado bal dadkii fadhiyey baa la amrayaa isu waasiciyo kala durdurka si ruuxaas ee meel bannaan uu fadhiista uu helo macnaa idinku dadkiinii fadhiyayow macnaa tafasaxu waa majliskii watawasacu waa isla mid manaa isu waasiciya kala durdurka si uu shaksiga yimi uu meel u helo uu fadhiisto bal xadiidka ay duruq ba inoo soo socota haddii a la yidhaaho kollay ziyaadana waan arki doonaa xadiidka dariiqa saalim markan dariiqa naafic uu dhammaado ama riwaayada naafice riwaayada saalim ay gaadho waxaa adigu xadiidka dee inooguba sugan uun inaanay banaanayn kolla dee shaksi meel isagu dadkii kale uga soo horeeyey mubaaxas shaksiu ku qayday oo meel aanu lahayn oo ruux kale leeyahay hadduu iska fadhiisto dee taasi way ka duwantay masjidkii baa meeshii ah majliskii kale kale dadka ka wada dhexeeyey oo kale lamid buu noqon meelyaha afniyada iyo meelaha kale dadka baacadi ay fadhiisaan suuqyadii iyo dee adigu bal ay wax ku iibsadaan isagii waa soo gelaya ruuxii bal matalan meel aan isagu mubaaxo oon loogu horeyn isagu u horeeyey bal intaa uu fadhiyo isagaa dadkii kagala kaga xaq leh isagaa manfacadii markaa meeshiisi uu milkiyey oo kale ama uu la khaas noqday weeye bal matalan marka haddaba intay xaaladu taa tahay bal hadduu ka kaco oo laakiin ujeeddadiisu ta inuu soo noqonayana xukunkeedu waa inoo dambeeya waxaa laga yeelaya xaqiisii ma dhacaya kol hadduu ka kacay mise weli waa waxbaa u harsan kol hadduu soo noqonaye kol hadduu meesha mubaaxa ah ee dadkii ka wada dhexaysay isagu usoo horeeyey wuxuu noqday manfacadeedii ruux yeeshay isagii la khaas noqday deeta ma banaano dee taas in isagii inta laga kiciyo ruux kale uu fadhiisto xagga marka leega inaan laga kicinahayna haddii inta laga kiciyo ruuxan kale uu fadhiisto kaba kiciyey iyo hadday cid kale fadhiisato iyo haddii laga kicinayo uun intuba xukunku isku mid weeyaane laftigan xadiidkee laakiin soo yar noqnoqdee suma yejlisu fiihi waa si aqlabka ahayd oo qaaliban dee marka ruux laga kiciyo ruuxan kan ka kicinaya fadhiisanayo saasaa looga kiciyaaye haddaanu isagu kaba fadhiisanayni ruux kala fadhiisinayo ama meeshii un la banaynayo iyada taasna waa la xukumuun oo bal ruuxii isagaa meeshii ku xaq leh uu horeeyey cidii ani ugu horeyn ee mubaaxa ahayd markaa in laga kiciyaa wax bannaan ma noqonayso bal suurooyin culimmadu ay kala soo reebaan marka dambean yar eegi doonaa xadiidka oo ay duruqdiisa kale inoo dhammaatee horta xadiidku intuu inoo faa'iideynaya intaa weeye jumladan dambe ee riwaayadan dambe naaf in laga warinayo cubaydullaahi eeg waa xadiidka cubaydullaahi can naafic waayo markii hore layth ibnu sacad baa naafic ka warinayo intaasi inoogumay sugnayn bal qorooyin kalo iyaguna naafic ka warinayoon cubaydullaahi ahayna riwaayadooda muslim baa soo naqlin doona ee imaka duruq kala duwanna waa lagaga wariyey cubaydullaahi can naafic baa maxay tahay walaakin tafasaxuu watawasacuu cidda lala hadlayaa waa ciddii jaalisiinta ahayd waa ciddii meesha sii fadhiday ayaa bal ruuxan lagama kicinayo fadhiyey meesha si ruux kaloo yimi loo fadhiisiyo taasi waa xadiidka intiisa hore eh laakiin bal hadday cidiba timaado maxaa la yeelayaa dadkii jaalisiintii laba amraya waxa weeye dee in ruux la kiciyo maaha ee laakiin iyagii ha kala durdur keeno ruuxii yimi si aanu u taagnaan ama meel aanu u waayen dee ha la soo dhoweeyo meel ha loo baneeyo iyadoon ruux kalena laga kicina la isku dirko ha la isu waasixiyo tafasaxu iyo tawasacuna waa isla macna baan idho waa cadfu tafsiiriya bal matalan intan dambena dadka lala hadlaya waa jaarisiintii kuwii fadhiyey baa laleeyahay kala durdurka ruuxan yimi si uu u helo meel uu fadhiisto xadiidku kolley waa macnihiisu waa taasoo macna aada u daahir ah وxdثnا أبوربيع وأbو كامل قال xdثnا حماd قال xdثnا أيوب xا وxdثnي يحيى بن حبيب قال xdثnا روح xا وxdثnي محمد بن رافع قال xdثnا عبدالرزاق كلاهma عن بن جurيج xا وxdثnي محمد بن رافع قال xdثnي بن أبي فdيk قال أخبرnا الضحاك يعن بن عثماaن كلهم عن نافع kلe xdيiثka ناaفع درqda caynkana in badan baan soo aragno san usoo noqnoqotu rag badanna muslim inoo soo naqliyo naafic xadiidka ka wariyey bal markii hore un eega wixii ziyaadon baan eeganaynaa lays ibnu sacad baa naafic ka warinayay waa riwaayadii baabku inoogu bilaabmay tii makaan ka soo baxnayna dhowr dariiqa laba lahaatee cubaydullaahi baa naafic kaba warinayey waa tii makaan kaba soo baxnay walaakin tafasaxu watawasacu ay kuba sugnayd tanna rag waxooga ayuu inoo tiriyey ugu horeeya waa ayub saktiyani rawx iyo iyo marka leega cabdurazaq iyagu naafic kama warinayaane ibnu jurayj bay isugu imanayaanoo kilaahumaa wuxuu wadaa waa rawx iyo cabdurazaq labadoodaasi ibnu jurayj bay ka wariyeen ninka labaad ibnu jurayj buu noqonayaa ninka saddexaadna daxaak ibnu cusmaan intaas buu yihi kulluhum can naaficin oo labadii hore cubaydullaahi iyo lays bay la sinmeen la asxaab yihiin isku xer ay ahaayeen naafic bay ka wada wariyeen xadiiskuna waa can naaficin can ibni cumar can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam bimili xadiiثi laysi walam yadkuruu intan dambe may sheegin oo fi lxadiiثi xadiiskii kumay darin walaakin tafasaxuu watawasacuu oo markaa muslim si u dhigtay oo imika inoogu soo dhigtay waxa ay tahay walaakin tafasaxuu watawasacuu waa ziyaado cubaydullaahi leeyahay dadkii kale la dheer yahay macnaa cubaydullaahi ibnu cumar baa riwaayadiisa ay ku sugan tahay intan ziyaadadee walaakin tafasaxuu watawasacuu amaa qolooyinkan kale naafic kaba wariyey ee imika afar waxay noqonayaan saddex iyo adigu afar kaley noqonayaan intoodaa midna kumay sugnayn riwaayadiisa tafasaxuu iyo tawasacu ee waxaa ku markaa ku koobnayduun ee nahyigaasa ruux in meeshiisii laga kiciyo la fadhiisto la iskaba nahiyey wazaada fii xadiidi ibni jurayjin marka xadiidka ibnu jurayj marka la eego wuxuu ziyaadiyey qultum ibnu jurayj baa odhanaya oo ibnu jurayj dee cabdurazaq iyo waxaa ka wada warinaya rawx marka isaga ziyaada kuma sugnaydoo xadiidka ibnu jurayj waa lafdigiisa wuxuu ziyaadiyey qultu ibnu jurayj baa yidhi waxaan idhi marka ibnu jurayj baa odhanaya fii yowmi اljumucati mm fii yowmi اljumucati ma maalinta jumcaha o dee maalintaa jumcaha dee majliskii ama masjidkii inta lasoo buuxiyo kolley dadka ay doonayaan sufufta horena inay galaan imaamkana inay kuba dhowaadaane marka nahyigan ah ruuxii meel fadhiistay ee u soo horeeyey yaa meeshiisii inta laga kiciyo la fadhiisanin ma maalinta jumcaha qaala markaa naafic baa leh hadalka naafic baa markaa jawaabta ay noqonaysaa qaala naafic wuxuu yihi fii yowmi اljumucati wagayriha oo amaakintuna waa caam oo masjidkii iyo meeshii kale mubaaxaydna xukumkani waa u yaalaa maalmaha zamankana waa caam oo hadday maalin jumca tahay iyo hadday maalin kale tahayba waa xukum caam ah oo ruux meel dadka wada dhexayso la kala lahayn ee isagii u horeeyey isagaa xaq u yeeshay inuu ku intifaaco ama manfacadeedii yeeshay intaa bal uu fadhiyo ama uu iskaga tegayo saa daraaddeed in laga kiciyo ama maalin jimco ha noqoto ama maalin kale masjid meeshu ha noqoto meel kale e wax bannaan ma aha yaan laga kicina waa nooc ciida waa xaq u yeeshay oo laga qaadayo o laga dhacayay noqonaysaa yaan lagaba kicinin marka jumcadii iyo kayrkeedba su-aasha ibnu jurayj baa la yimi cidduu weydiinayana waa naafic naaficnatana kuba jawaabay xadiidka weli duruqdiisii inoomay dhammaan dariiqii naafic baan halkaa kaga baxaynaa xadiidkii ibnu cumar waxba inoogaba dambeeyo waana kan xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna cabdاlaclى can macmari can الzuhriyi can saalimi can ibni cumara imika naafic meeshii kuma sugne waxa yimi saalim ibnu cumar ayaa aabihii ka warinaya an الnabiya salى اllahu عalيه wasalama qaala laa yuqiimana axadukum akhaahu axadkiin yaanu kicinin walaalkii meeshiisii uu fadhiiyey yaanu kaba kicin uma yejlisu uu fadhiisto fii majlisi isaguna meeshiisii uu fadhiisto halkii uu dee kaba kiciyey ama isagoo hadduu cid kale fadhiisiyana waa lamid un siaan soo sheegnay wakaana bnu cumara waa ziyaadada riwaayada saalim inoo la socota cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa idaa qaama lahu rajulu idaa qaama haddama hama kicinayo isagu he waa waraciisii badnaaba idaa qaama hadduu kaco lahu isaga rajulu nin can majlisi ibnu cumar baaba yimi dad meel fadhiyu u yimi nin baa halkiisii uga kacay iga kacmuu odhan cidi kamay kicin waaba isaga dee takriimkiibuu uga kacay oo taasi hadday dhacdo lam yejlis fiihi ma fadhiisan jirin ibnu cumar saasuu yeeli jirin bal xadiidkan kale dariiq yaro dambubaa inoo dambeeya hadhowna xadiid jaabir oo la macno ah oo san xadiidka ibnu cumar inooguba iman doona ayaa inooguba yimi horta bal dee xukumku waa kaa horean sheegnay oo nahyigana culimadu tay ku xambaareen barhkood baa linadbi kaba dhigay eh inuu litaxriim yahay ayaa arrinku yahay oo ruuxii meel mubaaxa isagu dadkii kale ugaba horreeyey masjid iyo kayrkii maalin jimca iyo kayrkeed waxaa loo yimi ama salaad ha noqota ama dersi san oo kale oo la fadhiisanayo haba noqoto ama wax kaleba ha looba yimaadee isaga ku xaq leh in laga kiciyaana wax banaan maaha waa xadiidka inooguba sugan arrin baa bacd alculamaa ay kaba soo reebaan oo waxa weeye ruux hadduu meel isagii baa lagu yaqay ka soo qaado markanuu dersi dhigayo dersigeennan oo kale ayuu meel masjidka kamida fadhiisanayay halkaasuu dersiga ama dee waa dadkii dee waktiyada horena way jirtay iminkaa bilaadda qaar way jirtaa dadkan dadka u fatwooda ee meel masjidkii kamida fadhiista ee lagu yaqaano meel buu dee masjidka kamida ama tiir ama taas buu fadhiisanayey isaga lagu yaqaano dee halkaasuu fadhiisan jiray ama waa dersi buu ka bixinaya qur'aan buu dad ugu dhigayaa xalqo kitaab buu ku aqriyaya dad buu u fatwoonaya taasoo kale bal horta haddii uu isagu isaga ku xaqle markaa uu fadhiyo waana tan laakiin haddii halkaa lagu yaqaano isaga arrin caado ay u ahayd miyaa loo diid dadkii kale miyuu waktiyada damaba joogaan ma joogo darsigan halkan uu ka ufadhiisan jiray ama fatwu ufadhiisan jiray ama iqra qur'aan buu ufadhiisan jiray taasaa lagu yaqaana maha shaksi isagu le meel baan halkaasaan masjidka ka aqaan maaha waa camalkaa khayrkaa ninkii sa nashriga culumta sharciga ufadhiisan jiray ama fatwada oo kale arrinkaasi miyaa la odhanaya meeshan dadkii kale waa kaga dhowu yahay ama kaga xaq leeyahay oo haddii isagu yimaado cid kale meeshii ma laha inay fadhiisato bal maala taasoo kale kolley culimada qaar halkan way kaba soo reebaan oo yar caadadaas iyo ilfigaas bay kalaayay ka dhigaan waxaa la mid ah meelaha iyadna mubaaxee suuqa meel kamida ruuxii fadhiisanayay eeg meeshu waa meel meel uu leeyahy ma hadduu meel uu leeyahy de hadal kama taagna ama cid kale ay leedahay waa meesha afniyadaas iyo duruqda aan dadkana lagu cedhiiriyeyna wax lagu iibsanayo ruux hadduu marka hore caado ulahaa inuu fadhiisto oo kale waa ka habeenkii waa ka hoydee maalintii labaad ama markaa dambe uu yimaado cid kale miyay odhan kartaa ee imika anaa usoo horreeyo oo kale suurooyinka horta shaaficiyadoo keliya way kaba soo reebaan qolooyinkana kolley kalaamkooda wuu kuba sugan yahay walow imaam malikiyada inay uu arrinkan ah inaan dee ruuxna kol hadduu kaba taga xaq u lahayn uu tacmiiminayo way kaba soo reebaano ruux haynkaasi meel dee caado ay u ahayd inuu fadhiisto shaygaa khayrkaa u fadhiisto ama meelaha mubaaxa uu wax ku ganacsado oo uu ku iibsado aan dadkiina cidhiir yahayn oo kale waa bal isagoo ka jeesta mooyaane waa xaq buu kuba yeelanayaa ciddii kalena waa kaga mudanaya markaa dadkii kale inay kaba fadhiisaan ma laha waa say tay kaba soo reebaan arrinku markaa waa xaggan ilfiga iyo ictiyaadka iyo jaanibkaas bay eegeen tanna waxay kaba dhigeen dee shaygaa had iyo goor isbedbedelaya ay xukunkiisii kaba dhigeen bal waana siaa imika halkan sharaxana idinkuba sugan arrintan ibnu cumar kaba dhacdayna horta waa waraacnimo iyo xalaal meerad weeye haddii ruuxan uu kaaga kaco oo uu kugu karaamaynayo taasi ikhtiyaarkiisa iyo radihiisa tahay de waa wuxuu lahaa uu ku siiyey waa wuxuu xaq u lahaa uu ku siiyeyo markaa wax maanico sharci oo u diidaya ruuxu inuu aqbalo taa ma jirto allahuma ibnu cumar arrintiisa labay ku xambaareen laba macnoo mid weeyaane kolkol baa dhici karta ruuxu isagoon doonin inuu meesha ka kaco haddana xishood eeg raallinima ma jirto waa xishood oo kale uu xishoonayo uga kacay ama maxaad u kaci weyday baa la qoran oo kale ogolaanshihiiyo raadinimadii uu isagu raali can dibi nafsin ugaba kacaya ma jirto taasoo kale dee waxaa meeshii imanaysa inaanay ruuxii waxaan kama u tanaasulin xaqiisii wixiina waa wax qarsoonun la ogaan karayn marka haddaba siduu albaabka isagaba xidho waaba intaasoy taasi noqotee waa uga tegayay oo haddii imika ruux dadka waxbuu weydiisanaya ruuxani markuu ma doonayo inuu waxan siiyo ma rabin ee iskaga dhaqaaji ama waxbuu bixin waayey baa lagu oran uu siiyey oo kale taas haddii taa uu dareemayo inuu qaataa uma banaano yidhaahaan inuu qaataa uma banaano waayo wuxuu ogolaansho iyo rido ku siiyey bal isagii sadaqana uma noqonayso de inay wuxuu qurbo iyo ilaahay ugu dhawaatid iyo waxyaale u siiyey maaha waa wuxuu leeyahay un bal ama dadkan waxaa la odhan doonaa waaba waxaana lagu odhan doonaa muxuu wuxuu siin waaya la odhan doonaa ama ruuxana iskaga dhaqaajiyo marka uu leeyahay iska dhaqaajintiiyo ruuxii ilxaaxa badanna nooc ikraah bay isu rogaysaaba qasab ruuxii la qasbayo oo kale ayay isu rogaysaaba macnaha taasi waa macno macnaha labaada eegeenna khaasatan hadduu saf yahay san oo kale xalq ama safkii salaada yahay oo kale oo ruuxan waa shay qurbo ah ayuu marka hore ahaa alihaar bilqurbna waa karaaha yidhaahaan markaa ruuxi si aan ugu xambaarin shay qurbo oo aan fiicnayn in ruux naftaada aad cid kale kagama horreysiiso inuu taa ugaba dhaco karaahadii taasna inuu ugaba tegaya waaye laakiin bal waxaan leenahay waa waraciisi ixtiyaadkiiyo ruuxii hadduu u malaynayo ruuxani inuu dee isagun ku sharfayuu taa raalli kaba yahay maanic ku sugani ma jirto inuu tii aqbalo oo uu bay maalan fadhiisto halkii وxadثna cبd بن حmaydi qال أخbarana cبdالرaزاq qال أخbarana mcmr بhda الإsناad مثله وxadثna سلمة بن شhبيب qال xadثna الxaسن بن عyان qال xadثna mcqل snadkuna waa dadka aan soo wada ararki jirnay bal iyagoo san oo kale isugu xidhan oo xadيiثa jaaبir uu yahay tana marar kala duwan baynu soo aragnayba قال xdثna معqل وhو بن عubayd اللahi عن أbي الزبير عن jاaبiر عن النبي صلى الله عليه وسلم قاaل lاa يقيimana yaanu kicinin أحadكم أxadkiin أkhaaهu walaalkii yوم الجuمعaةi de maalinta aan جuمcada ahayno waa la mid sa aan idhi marka horeba xadiidka hore naafic bay inoo ahaa walow intani maanta marfuuc inoo noqotay markii hore marfuuc inooma ahayn riwaayadii naafic mal يkhaaلف manaa deetna aanu u dabamari ay laa yukhaalif weeye ilaa maqcadii meeshii uu ruuxan uu fadhiyey uu kaba kiciyeyoo fayaqcuda uu fadhiisto markaa fiih ay fi lmaqcadi iyo majliskii uu fadhiisto walaakin yaquulu wuxuu odhanayaa taa hore amar iyagii la amray bay ahayd riwaayaduna walaakin tafasaxuu watawasacuu e macnaa ha yidhaah eakuu ruux kaba kicin lahaa kol hadduu doonayo inuu fadhiisto meeluu banaana aanay jirin wuxuu odhanayaa ifsaxu waasiciya bal iga durkuu odhan meelay baneeyo kala durdurka de taasna markaa haddii lays cidhiidhiyo oo la kala durdurko waa sax ruuxina nahyi kumuu dhicin cid kale uu kaba kiciyey ruux loo kiciyeyna meeshii may dhicin de isagiina waa kan meel helay oo taasi dee ruux majliskii meel kaba helay buu noqday oo dee wixii markaa isagana muraadkiisi waa xasilay nahyigiina laguma dhicin walaakin yaquulu ifsaxu bab إdا qاma min majlisihi ثuma caada fahuwa axaqu bih baab إidaa qaama hadduu kaco shaksigu min majlisihi meeshii uu fadhiyey uu kaba kaco ثuma caada uu laabmuu ku soo noqdo fahuwa axaqu bihi isagaa dadkii kale kaga xaqle cid kale isaga kaga xaqle oo waxaa adigu maala xadiidkani yahay ay noo soo socdaa waan arki doonaa ma tarjamadu ay tahay shaksi baa ka soqodo masjidkuu yimi meel buu fadhiistay halkii uu fadhiyey salaad buu sugayaa dersi buu sugayaa wuxuuna adigu bal markaa waa fadhiistay dee kolley qarad iyo muraad buu yimi oo uu fadhiyaa waxbaa kuba yimi oba isagoo dee u baahday weyso xaajo kale u baahday bal adigu markaasuu ka kacay meeshii ruuxani waa soo noqonaya arrintan unba u kaco waa ku soo noqonaya ujeeddadiisi iyo qaradkiisii uu yimi may dhammaan sida salaadaasoo kale uu sugayey ama shaygii kale sida darsiya wixii kale uga joogay markaa uu soo noqdo isagaa dadkii kale kaga xaqle macnaa horta in laga fadhiisto maaha weeye markaa macnuun in laga fadhiisto maaha haddii laga fadhiistona ma aha oo ilaa iiga kac waa halkaygiina waa xaq uu leeyahay ee maaha tii ahayd yaan ruuxii meel fadhiistay yaan laga kicinin waa ka kicin karaa wuxuu odhan karaa halkaygii weeye iga kac marka haddii uu kaga tegay cumaamad ama sijaayad kaga tegay iyo haddaanu waxba kaga teginna waa isla midun kol haddii intuu kacay uu ku soo noqonayo taasba weeye arrinkuna waxa weeye waa markaa uu isagoo fadhiyey ka kaco ee uu soo noq soo noqonayo weeye laakiin arrintu hadday dhacdo ruuxu gurigiisi iska joogaa ama jumcaba weeye ama meel kaleo sijaayad buu soo dirtay sijaayad ayaa lasoo dirtay ama ruux kaloo saaxiibkiia ayaa meel usii dhigay unoo usii qabanaya taas iyada cidima laha sijaayad uu soo dirtoo loosii gowlayna meeshii kuma yeelanayo ruuxu yimina inuu iska fogayo waa leeyahay oo uu fadhiisto bal nooca qasbi way kuba tiriyaan waa noo waxaanu xaq u lahay inuu qaadanayo kale waana masalo ta ay soo qaadaan oo tafaasiirta qaarkoodna marka ay aayaddaasi maalan suurat lmujaadala ee lafdi martala ay soo qaadaan dee taas oo tafasaxu fi lmajaalis marka ay kuma soo qaadaan shuraaxda qaarkoodna ay halkan soo qaadeen waa masaladaasi jaaida lasoo dhiganayo marka bal waxaan leenahay ruuxii iska joogay ee shaqadiisii watay ama gurigiisii joogay ama hawshiisii kale ku jiray ee doonaya haddana safka hore meel in looga sii qabto ee sajaayad soo dirtee loo sii dhigay ama halkaas oo kale taasi xaquu ku leeya ma jirto waa nooc meeshan dadka xaqa ula uu ka xidhay oo ka maalan waxaanu xaq ulahayn weeye ruuxii yimina inuu iska qaado waa leeyahay oo iska fadhiisto de allahuma hadday dhibi kama imanso taa aan lala garanayn oo dhibtaa ka weyni kama imanayso iskama daayo laakiin waxaan leenahay bal nooc dulmi weeyaan nooc qasbi weeyaan oo taasi maaha waxuu ruuxu xaq ku yeelanayo ee waa ruuxii yimi ee ama calaamada kaga tegay ama yaanu kaga teginayo xaaja u timi ee bal maalan noqday ee ama soo weysaysanaya hawl kalaha soo qabsanaya soo noqonaya ruuxaas ba ay tahay ka meesha xaqa u leh haddii aan ay tahayna hadduu ka kaciyana de waa leeyahay hadduu iska daayo un mooye inuu ka kaciyana ruuxii kasii fadhiistay waa leeyahay tarjamada macnaheedu waa taa xadiidkaani ideeda inooguba imanaysaa waa kan waxadaثana qutaybaة بnu saciidi qaala akhbarana abu cawaanata وqال qتaybة أيضا xadثna cabdالعaزيز yعnي بn محamdi maعnaa qتayba un baa laba sheekh makaal ka leh abu cawaanana waa ka wariyey cabdالعaزيز iبn محamed daarawardina waa ka wariyey labadoodu sheekh keliyay ka wada warinayaan abu cawaana marka hore akhbarana abu cawaanata laftigiisu ahaa cabdالعaزيزna xadثna cabdالعaزيز waana nin keliyo waa qتaybaة بn سacيid كلاهمa عن سhayri wa cabdالعaزيز iyo abu cawaana labadooduba عan سhayri عan abيه عan abي هurayrata أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل إdا قاam haduu kaco أحadكم أحadkiin و في xadيiث أbي cawاanata maن qaama min mجliسihi waa labada lfti un waa isla mid أxadkiin hadduu ka kaco min mجliسihi أmا xadيiثka abu cawاana maن qaama min mجliسihi ruuxa ka kaca meeshii uu fadhiyey ثuma rajaca ilayhi kusoo laabma fahuwa xaqu bihi isagaa dadkii kale kaga xaqle ruuxa masjidka iyo meeshii kale mubaaxayd intuu ka kacay kusoo noqonaya waa taas laakiin de culimadta yidhaahaan waxa wey imika salaadan ka soo qaad salaada cishaayi buu sugayey maqribkii buu meeshan fadhiistay xaajuu yeeshayo uu kacay waanu kusoo noqonaya isagaa ku xaqle salaadaa weeye laakiin markay salaadii kale berri oo kala noqoto taas shaqo kuma laha dadkii buu ulaba siman yahay ee waa markaa kolba qaradkaa uu yimi inta uu dhammaanayu kaga xaqlaya ciddii kale kol hadduu fadhiistay ama calaamad ha kaga tago ama yaanu kagaba tegin be taasba weeye laakiin wixii kale ee taas oo kale hadday dersi ay dersiga labaad kagama xaq lahaa dadkii halkii isaga kagama xaqla salaad hadday tahay oo salaaddii imaka cishaaye ahayd salaada subax oo kale ama salaaddii doro xaq kuma yeelanayo ee waa salaadaas maalan qaradkan uu yimi uu fadhiistay taasba weeye markaa isaga ku xaqle oo ruuxii waa ka kicin karo dil le isaga ku xaqle ruuxii ka fadhiistay iga kac wuu odhan karaa wey waa odhanaya iga kac wuu odhanaya uu odhan karaa haddaan dee isagu iskaba dayn fahuwa xaqu bih kolley dee bal masaladaha sheegaya xagga lasii meel laska sii qabsado ama ruux loo sii qabtaa taasi wax jiraya maaha sharcanna waxa raad ku yeelanaya maha wax banaanna ma noqonayso bal nooc dulmi ama qasbi hore culimada qaarkood kuma tiriyaan waana masale si aan sheegayo dheero kala duwane ay soo qaadaan oo kutubu tafsiiro kutubu fiqisa dee kole zakariya ansari sharaxa manhajkiisa oo kale iyo irshaad usari xadiidkan markuu qabanayo masaladu soo qaata jamalka tafsir suurat mujaadila uu soo qaata ibnu taymiya fataawihiisa uu kusoo qaada waa masalada ayma kala duwan ay soo qaadaan ay leeyihin sabqigani waa bilbadan ee laakiin maha wax lasoo dirto ee waa jirka ayaa sabqigan uu kaba imanaya haddaad soo horeyso waa sax meeshaadaa ku xaq leh laakiin adoon iman meesha isii qabta taasi iyadoo wax jira maaha wax banaan dee ruuxii u banaanna maaha ruuxna xaqtaa kuma yeelanayo baabu manci اmukhanasi min adukuli calى الnisaءi اajanabi hada kani baabu manci اmukhanasi ruuxaa bal dumarka shabaha hadalkooda iyo xarakaadkooda iyo ficilkooda iyo waxyaalaha caynkaasa almukhanas nuuntoo la fadxiyey iyo iyadoo la kasriya labadaba halkan mukhanas iyo mukhanas way kuma dabdiyaan waa kaa dumarkii shabahayay xaggii akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo hadalkooda iyo xarakaadka iyo waxyaalaha caynkaasa kuba shabahayay ka caynkaas ah mancintii lagaba manceeyey min adukhuuli gelid uu u galo cala nisaa ajaanib dumarka ajaanibtaa bal taas buu u baabiyey xadiidku waa inooguba iman doonaaye laakiin san culamaau luqa ay leeyihin horta almukhanas iyo almukhanis oo ruuxa bal isagii shabahayo dumarkii sawd ahaan iyo xaraka ahaan iyo bal maalan bal umuraacaan sidaas kuma shabahayaan lakiin waxay yidhahaan labuu noqdaayo mid kolkol waxaa dhici karta ina waxani abuur ba yahay khilqo iyo abuur san looba abuuray bal taas mukhanas waaba la yidhaha kaasoo kale dee kol haddii san abuurkiisu uu yahay horta waxa la leeyihi markaa dembiyo inay takliifba maaha isagii mukalaf kuma aha taas ee wax dembigo taa uguba sugani ma jirto walow la farayo inuu isku kalifo bal inuu waxaa bal iska baabiyo iskaba suuriyo mina waa mid isagu waxaan la imanaya oo isagaa dumarkii isu ekeysiinaya sawd ahaan buu isugu ekeysiinaya ficil ahaan iyo waxyaalaha caynkaasa ayuu isugu ekeysiinaya xaraka ahaan buu isugu ekeysiinaya waa wuxuu isagu kasbanayo kaasi waa kii dee ay u timi lacnadan ah rasuulka iyo wuu inoo dambeeyaana xadiidkeedu ilaahay uu lacnaday kuwa ragga iyagu bal maalan ragga ee dumarka isku shabahaya iyo kuwa dumarkaee ragga isu ekeysiinaya waa waciid weyn waa dembi kabiira waa ka rasuulka ilaahay inoo sheegay in ilaahay lacnaday ama uu kuba habaarayo in ilaahay naxariistiisa ka dheereeyo kaasi waa wixii isagu takasub ku sugnaa wixii uu ruuxu isagu xaggiisa laba imanayay taasoo kale uu laba imanayo abi daawuud baa wuxuu kuba wariyey kitaabkiisa rasuulka ilaahay baa loo sheegayba nin bay maalan gacmaha iyo lagu humarsanaya xidne oo lagu yihi dumarkuu isu ekeysiinaya rasuulka ilahi xataa magaaladiibu kaba saaray saabi daawud kuma sugan oo waa kan isagaa waxaan samaynaya magaaladiibu kaba saaro deetaa lagu yihi miyaadan dilahaynba rasuulka ilaahayoo dadkaa tukanaya inaan dilo waa laygaba nahay waana xadiidka saxiixa abi daawud kuma sugan oo kale bal markaa waxaan leenahay haddii wuxuu abuur siday culimmadu labadaa bay u qaybiyaan wuxu uu khilqa min alasli yahay dembigan iyo lacnadan ma mudanayo walow la odhanayo soo xaafid maxajar fatxulbaari ku yidhaaho dee lagu bal inuu wixii ha isku kalifo inuu waxaan iska baabiyo iskaba suuliyo bal uu isbedelo kii laakiin arrinku uu ahay takaluf xaggiisaa iyo wuxuu isagu laba imanayo iyada taasi waa ka lacnadu yimi ka dee mutashabihiina min الrijaali bالnisa iyo mutashabihaat min الnisaءi bالrijaal labadaba lacnada ay uba timi iyo waciidka waynuu soo arare waana wixi noo dambeeyaba bal jaanibkaasi ee haddaba balkan waxa weeyan ka mukhanadka waxaa kaloo inoo soo geliya halkan imika bal mukhanadkii taas haba ahaa noocaasa shardi namaha kan dee mukhanadka isdimaraynaya in faaxishoiyo waxyaala lagu sameeya shardi maaha magaca idlaaqiisa ee waa xaggii socodki iyo hadalki iyo taas iyo shag iyo umuuraha caynkaasa ayuunbaabay kaba imanayna xataa waxaan kale yaanayba dhicin be kan dee bal imaka isaguna halkan soo gelaya ruuxii mactuuha ahaaye dee dumarku aanay wax iskaga tirinayn ninba aanay moodayne iska sacsaca ahaaye le caqligiisu ama kaskaabkaa hadduu dareen jaanibkaasa leeyahay ee iyagana waa noocan ama aan غayri irbati min الrijaal wixii aan ahayne laguma tirinayo jaanibkaas inuu kolley ninkan inoo soo socdaa malaha nooc saasna waa ahaaye bal bal waxa weeye isaguna waa kan soo gelaya dee laga mancinayo dumarkii ama dumarkii loo diidayo dee inay waxa weeyaan iyagii aanay isaga qaadaan xijaabkii ama ay dee intay kaba dhigaan ruuxan ninba aanay moodin inay bal maalan markaas iyagii ay tasaahushadaan jaanibkaas loo diidayo xadaثna abubakr بn abi shaybata وabu quraybi qala xadaثna wakic xa وxadaثna isxaaq بn ibrahim qal akhbarana jariir xa وxadaثna abu quraybi qal xadaثna abu mucaawiyaةa kulhm can hishaami kolley waa dadkii aynu naqaanay kitaabka aada uguba badnaa sheekhadii muslim iyo sheekhyadoodii bal wuxuu leeyahay bal maalan waa intoodu waa wakiic marka hore jariil ibnu cabdilxamiid iyo abuu mucaawiya intooduba hishaam ibnu curwey xadiidkan ka warinayaan sanad kaloo haddana ku laabmay waxadaana abu quraybin aydan markii horeba abu qurayb waa ugu jiray ee markaa hore abuu mucaawiyu ka warinayey imika se sheekh kaluu ka warinayaa sidaasi u soo celiyey aydanna taasi u leeyahy وxadaثna abu quraybi ayضا wlafdu hada lafdiguna kan weeye kolley cibaaradan waxaynu soo aragnay markuu isticmaali jiray wlafdu lihada isagoo yidhaaha lafdigu kan buu u sugnaaday ama lifulan buu uba sugnaaday kolley nuskadaydan imakaan hayo waa sa iigu sugan waan filayaana inay idinku suganto waxaan u leeyahay waxaan u laabmay kitaabka ikmaal اmclim qaadiciyaado isagana cibaaradiisa matigiisa walafdu hada baa kuba sugnayd nuso kaloo mation hayo waaban u dhaamay walow nuskadii markii nuska suudaaniyo nusqooyinka uguma bandi fiicana aan bal maalan marka la eego muslim aanan taas i yar wakti ii suurto gelin oonan u laabmin laakiin macnuhu waxa weeyaan waa si aan soo arki jirno lafdigan waxaa le abu quraybin baa macnuu yahay xadaثna بن نmayri qal xadaثna هisham عan abihi عan زaynab binti أmi سلmةa عan أmi سلمةa أna mخنثa kana cindaha وrasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم في الbeyt زaynab bint أmi سلمة waa rabiibaة rasuuli الlahi slى الlaه عليه وasلم ee hishaam abihi curwu ka warinaya curwa zaynab kaba warinaya zaynabna hooyadeed umu salmay kaba warinaysaa markaasaa maxay umu salama ay u sheegtay zaynab inanteeda iyadaa u warantay inanteeduna waxay u warantay curwat bnu zubayr ana mukhanatan ruuxa dee isagu bal dumarka shabaha ee xagga marka la eego ficilkiisa iyo xarakaadkiisa iyo sawdkiisa iyo waxyaalaha kuga shabaha ayaa kaana ahaa cinda kaana ahaa cindaha e waana ruuxa caynkaasi dumarku haalibana de waaba iska fudaydsanayeen oo dee balaaninba waxaa la arkaa inaanay kaba soo qaadin oo ay iska tasaahushadaan inuu iyaga usoo galo oo dee dhici karta ti aan ilaahay kaba cabsanayna aanay hagaagba isagaba asturin oo dee si dumaroo kale ay ula dhaqanto haddaba agteedu kuba sugnaa walxaal rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam fi lbeyt aqalka rasuulka ilaahay uu kuga sugayo markaa rasuulka ilaahay baa joogayna guriga waxaa la arkaa daaif korkeedaa la joogay markaas waa halkii markaa ay deganaayeen faqaala wuxuu yihi liakhi umi salamata umi salama walaalkeen buu ku yidhi waa umu salama walaalkeen kale xagga aabay kaba walaal ahaayeen xagga hooyo isaga rasuulka ilaahay baabay ilmabti ilmaabti ahaayeenoo xabashay atika camatu rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam horena mala waxaan ugala soo aragnay cabdullaahi iyo cabdullahi bna abi umayata cabdullaahi bna abi umayow dagaalkaas baana lagu dili doonaaba uu sheegaye oo isagu arrintan uu tilmaamaye iyo haweeneydan uu tilmaamaye isagu nasiib uma yeelane iyo cabdullaahi bna abi umaya waana raggii markii hore dhibta badnaa rasuulka ilahi intuu madiino joogay iyo waqtigii fatxu maka waqtiyadan horteedun baabu dee hijradoodu ahayd markii rasuulka ilaahi kuba soo socday isagii abu sufyaan ibnu lxaris iyo baa wada socday in fataxa allahu haddii ilaahay fura calaykum korkiina adaa'ifa daa'if gada beri waana waqtigii fatxu maka ay dhacday daa'ifna la xisaarinayay haddii dee aada beri gashaan oo daa'if ilaahay idiin furo fa innii anigu adulluka waxaan ku tusayaa rasuulka ilaahina waa maqlaya calaa binti khayraan ina khayraan haweeneyda ha u qaybo la-aan buu leeya lagama horeyn ina khayraan haddii ilaahay daa'if idiin furo fa innii adulluka waxaan ku tusayaa calىa binti khaylaana ina khaylaan kolley waxaanay culimmadu inoo soo naqliyeen haweeneydan baadiye in la odhanayey barhkood baa noon halkaa yidhaheen laakiin sidooda badani waa inay ya-too baadina yidhaheen baadiya bintu khaylaan aabaheed khaylaanna waa nin reer saqiifa odayaashii reer saqiif kaba mid ahaa ee waktigaa dabadeedun iyo waktiyadaas buu dabadeed soo islaamay waana ninkii isagoo toban dumara qaba sooba islaamay xadiidkiisa asxaab sunaniya ay wariyeen ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ku yihi afar lahad ama haysooo inta kale sii daa toban buu markaa qabay waktiga uu soo islaamay waa ninkan iyadna waktigaas way soo islaamtay dee aabaheedba soo islaamay ayay gabadhan uu sheegaya ama haweeneydan uu sheegaya ay sooba islaamtay dee riwaayaadka khaalid waa yimi halkan cabdullaahi bna abi umaye waatan aan hayno nin kalena waan hayno adigu kolley markii dambe waxaa guursaday cabdiraxmaan ibna cawf baa guursaday baadiya iyo gabadhan haweeneydan uu sheegayo maxna way u dhashay waa la yidhaa kolley waktigiisii intii rasuulka ilaahay joogayna dhowr furan iyo baaba ku yimi oo su-aal rasuulka ilaahay jaanibka ay weydiisay wuu jira ama istixaado marka muxuu yihi faina haweeneydaasi ina qaydaa ujeeladoo taasaan kugu dhiirinayaa buu leeyahay oo taas iyaan lagaaga horeyn fainahaa iyadu tuqbilu way soo jeedsanaysaa oo markaa ay kugu soo socoto ama kusoo qaabishay biarbacin afar watudbiru way la sii jeedsanaysaa bisamaanin sideed oo afar bay la soo qaabilaysaa sideedna way la sii jeedsanaysaa kolley baloorta lafdigan arbac iyo samaan asalku waxaa dee macduudku noqonaya aladraaf waa darafyo aladraafna waa mudakar jamcu darfina waxay ahayd in la ta'niisiyo biarbacatin iyo biamaaniyatin laba yidhaaho laakiin arrinaynu horena usoo marnaa jirto macduudku markuu xadfan yahay eeg macduudku haddii la gooyo markaa cadadka labada siyooba way iskaga banaan tahay waayo macduudkii mudakar buu ahayo in la ta'niisiyo halkan bay ahaan layd taasi iyadu bal waa mid arrin kalena way jirtaayo bukhaari meel kale ishaaro oo arrintu ay tahay in loo jeedo dee adraaftii aan la eegine macnahan arbaca muxuu yahay waa biarbaci cukanin wa tudbiru bisamaanin cukanin jamcu cuknatina weeyaan cukna waa muanas oo iyada bal markaa taaniiskeedaas jiray daraaddeed loo taafkeeriya almuhim ninku wuxuu leeyahay ama ninkan mukhanadkii leeyahay fainaha tuqbil biarbacin haweeneydan wuxuu ku tilmaamaya waa haweeney adigu hilib fiican leh ama shilis buu leeyahay si uu sheegayo oo de malaa shiliiskeediiba waa hilibkii caloosheeda iyo xaliskeedii iyo waa taas buu leeyahay ama waa cukna waxaa la yidhaha waa dayul markaa jasmi badan ama dee laxmiye hilibkeedii baa dee markuu shilayskeeda daraaddeed yar laabmay oo kaluu yeeshay shakli sare oo jirhkii kale kaba muuqda markay soo jeedo dee waaba afar lakabood saasoo caloosheedii kaba muuqanaya laakiin markay sii jeedsato afartii markii hore soo jeedka ahaa darfahoodii marka la eegaya dhinacyadii xaggana afar bay ka noqonayaan xaggana afar bay ka noqonayaan afartii daraf bal dee kolley wuxuu ku tilmaamayaa un hir fiican inay leedahay ay dee aada u naaxsan tahay oo cayishan tahay oo ay cukan iyo xalusyada ay leedahay soo jeedkana afar muuqanaya shakli u muuqanaya laakiin markay sii jeedo markay iyagana mid kastaa laba daraf buu yeeshay mid kastaa laba daraf buu yeeshay sideed noqonaya bal taa buu leeyahay wadu waa taas adigu siman iyo waxyaalahaasu ku sheegaya bal meelo aan laakiin saxiixa inoo dhicinba alfaado kutubta dee markaas yarta iyo maqaasidiiyo barhkood dhacday intaa wax ka badan buu sifeeyey oo kalaamkeedu sifeeyey saqrigeedu sif bal wax kaba daran dee waa an mala iyada arkay meelo la joogay de ninkaas aan waxba la iskaga tirin jirin ee dhici karta inaan waxba lagaba qarsan jiro xataa labadeeda lugood waxa udhaxeeya waxyaaluu tilmaamay oo bal umuuro badan buu tilmaamay markaasaa rasuulka ilaahay muxuu yihi fasamicahu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baa ninkaas maqlay waxaana riwaayada kalena way noo sii dhammayn doontaa haddii ala idhaaho oo dee ninkan waxay u arkayeen markii hore loo hayeystay inuu yahay min kayri ulilirbati min الrijaal dadka aan hamo iyo shaawo iyo dumarba uma lahayn xaggooda waxaa jirada aan warba uhayna ka kaafilka ayaa ninka loo haystay laakiin waa ninka dee tilmaanta adagne waxaa aadna umuuraha uguma baraarugsan markaasaa faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh laa yadkulu haaulaai calaykum macnaha waa ninkan iyo amsaashi iyo kuwa lamidkii yaana idin soo gelin oo laa yadkulu m laa yadkulu yaanu gelin oo haaulaai kuwani calaykum korkiina yaana usoo gelinba kuwan yaana idin soo gelin ba xadiidka damba inoo sii yar dhamayna wax kale وxadثna cبd بن حmayd qال أخbarna cبدالرزاq عan mcmr عan الزhriي عan crwة عan caiشhaةa qaalat أnaha qaalat caiشha waxay tihi kana waxaa ydkl mid u soo galo oo عalى أزwaaج النabiyi slى الlaهu عalيه وasلم haweenka rasuulka waxa u soo geli jiray mknaث waa ruuxa dee dumar dumarka shabahayey xaraka ahaan iyo socod ahaan iyo sawn ahaan be iyaguna aanay waxba iskala tirinahayn aanay ninba moodahayn fakaanuu waxay ahaayeen yacuduunahu waa tan eeg sababta ugu soo geli jiray yacuduunahu kuwa ku tiriya min gayri uli lcirbati oo ilaahay subxaana watacaala suuratu nuur markii uu dumarka ilaahay amray dee inay naaftay ziinadooda aanay muujin waxaa ka muuqda un mooye ciddii uu tiriyey dee waalidadoodi iyo walaalahoodi iyo maxaarimtoodii kaba mid ahaa waxaa kaa mid ah taabiciina min gayri ulilcirbati min الrijaal kuwa dee ama khadamkooda u shaqaynaya aan jaanibka hanaba ulahayn oo dhici karta inaanay ama dee iyagu jaanibkaas ha go-naadeen ama waxaan isagu yaanu lahaaninba shahwo jaanibkaasa wax ruuxaa dareensanba yaanu noqonina kuwaas wixii aan iyo kuwaasna dadkii laga soo reebayan markaasoo gelkan uu usoo gelayey waxay ku tirinayeen irbadu waa alxaaje dadka aan xaajo iyo shahwe iyo hanaba dumar ulahayn inuu yahay oon waxanba laba socon xaggoodana aan wax alla wuxuu ka dareensayba aanay jirin ayay kuba tirinayeen qaala wuxuu ihi raawiga xadiidku de caaisha curwa caaisha anu kaba warinaya fadakala الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam yowma maalin buu soo galay walxaal huwa isagu cinda bacdi nisaai waa umu salama si ay nimaka kaba soo baxnay walxaal huwa isagu yancatu uu tilmaamaya isagii baaba tilmaamaya waa nin waxan dareensan imra'atan haweeney buu sifaynaya oo qaala wuxuu yihi ida aqbalat aqbalat biarbacin waida adbarat adbarat bihanaanin faqaala الnabiyu salى الlahu عalayh wasalam alaa hooyay araa waxaan arkaa haadaa ninkani yacrifu inuu garanayo mahaahunaa meeshan waxa ah oo dumarka iyo axwaashood iyo umuuraha waaba kansan u tilmaamayo inuu waxaan laba socdo taa hame iyo shaawo iyo waxyaalo uga leeya garashana u leeyahay iyo dareen ayaaba ii muuqata dee markii horena waa taa lagu tirinayey waa wuxuu ugu soo geli jiray min kayri ulcirbati min الrijaal ee dumarka uu sifaynayo dadkaa laba midkiina waxba iskagamay tirin jirinba markaa in lalama joogo oo uu nin meesha ka dhow yahay umay haysanba saa daraaddeed baa aada iyo aad ay u tasaahulanayeen oonay waxba hadday doo aanay kaba qarsan jirin markaasaa waa dumarka rasuulka ma dumarkan kale sa tan uu tilmaamaya iyo araa haada yacrifu mahaamna laa yadkulanna yaanu soo gelin oo calaykunna idinka ninkan yaanu idin soo gelin waa nin wax dareensan qaalat caaisha waxay tihi faxajabuuhu way xijaabeenoo macnaha way ka celiyeenba bal maalan taas wey bal kolley xadiidka dee wixii tarjamadu waa inoo caddahay oo waa bal maalan wixii uga tarjamaystay oo waxaa inooga sugan xadiidkan mancu lmukhanasi min adukhuuli cala nisaa ninkana kolley culimadu tay raajax yeelaan magaciisa hiiti baa la odhanayey mar intaa ka dambeysayna waaba laga saaray dee si uu dumarkii ugaba dheeraada magaaladii iyo waxaana riwaayaadka qaarkood ku yimi abubakr waktigiisii inuu yimi oo loo la yidhi bal haloo fasaxo isna uu diiday cumarna uu diiday ugu dambeyn markii cumar dee waa nin da- buu noqday waana baahan yahay ayuu maalinta jumcada si dadka wuxu weydiistay inuu soo galo u fasixi jiray bal kuwo kaleo dee laba saarayna magacyo kalena way soo naqliyaane bal waxa weeyaan dadka caynkaas ee dee haddii arrintu khilqi iyo abuur ay tahay waa la faraya inay isku kelifaan bal waxaa inay wixii ay iskaba bedeli karayaan iskaba bedelaane laakiin kol haddii aanuu yahay waxaa dareenka ajaanibkaasa leeyahay waa nin uun markaa dumarkii ee uma geraya ajaanibta taasba weeye xadiidkana waata iyada inooguma sugan waana la saaray oo rasuulka ilahi isaga iyo dee kuwo kaleba wuu saaray waxaanay culimadu bal masalan kolley taa ay yidhaaheenna midi waxa weeye waxaa loo moodayey min kayri ulil irba inuu yahay waxaana caddaatay inuu dadkaa kaba mid yahay ee waa qarisanayun arrintaas arrinta labaad ee rasuulka ilaahay uma manciyey culimmadu sheegeenna waxa weeye tilmaantan waa haweeneydan cawradeedii iyo cawraadkeedii iyo maxaasinteedii tilmaamay iyadoo raglo joogaan waa shay isaguna dee xagga shareecada manhiyo madmuuma bal iska daa rage haweeneydii baa loo diiday inaynu horeynu usoo marnay haweeney inay haweeney kala tilmaanto ay sifayso oo ninkeediiba xataa ay u tilmaanto ay noqoto si wuxuu arkayo oo kale waayo fitna meeshii kaba imanaysa waxyaalaha kaba imanaya bal taasaba oo taasna waaba arrin ah lamaba ogola dee haweeney in la sifeeyo oo la tilmaamo ama ay haweeney kaleba sifaynaysay nin kale u sifaynaysa ama ninkeedii kale u sifaynayso iskaba daa ragbe waayo cawradii de haddii aan arageedi jirin iyo waxyaalaha la tilmaamayo maqalkeedii iyo tasawurkeedii baa jira fitna halkaa way kaba bilaamaysaa xumaan baa kaba iman karta isagana waa arrintu laba yimi waana arrinta rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh uba dheereeyey arrintan kale ee rasuulka ilaahi ninkii kumuu koobine xadiidka lafdiga hore weliba laa yadkulu ama laa yadkul haaulaai jamac buu kaba dhigo ujeedadu waa wixii sifadaa leh wixii tilmaantaas leh oo dhami yani dee kol hadday dumarkii sifaynayaan ay garanayaan wixii rag kaba garanaya ragga kale kaba garanaya kaba garanayaan macnaha dee iyagiina goolitaankoodi waa fitno uun ama dee arrintan kalea kaba dhalanaysa dadkaa kale ay uga tilmaamayaan kolkol waa dadka caynkaas ee raggooda kolkol way daran jireenoo markay dumar doonayaan iyo waa dadkay daran jireenba bal markaa dee umuurahaas oo dhan baa loo diiday oo loola manciyeyba wey baabu jawaazi irdaa fi lmar'ati اlajnabiyati idaa acyat fi dariiqi wuxuu u baabaysan yahay baabu jawaazi irdaa fi lmar'ati haweeneydii bal in la qaado oo la fangeliyo alajnabiyati ajnabiga ahayd banaanida ay banaan tahay idaa acyad hadday daasho fi ariiqi ariiqi oo dee bal waktigaa hore wax la fuulaye faras ama raaxilo la fuulaye waa shaksigii haweeney socod kari weyday ama daashay buu meel kuba maray wasiiro kaliya si kaloo uu qaadaana ma jirto bal inay banaan tahay in la qaado dee si meel loo gaadhsiiyo taas de wixii kale waa ruuxii oo kale gaadhigiisii isaguba kuba qaadaya ama wixii kale uu watay kuba qaadayay ruuxaa daale ee dariiquu kaba qaadayay markaa fitan lagaba aamin yahay bal banaanida ay taasi banaan tahay ayuu baabkiisi yahay bal lafti xadiid baa inooga iman doona walow bal maalan xadiidkana aan arki doona alfaadihiisa qaarkood inaanay sariix macnaha kuba ahayn laakiin waa inoo soo socdaa waana kan xadaثna محamed بن العلاء أbو كرayb الهمdاني qال xadaثna أbو أsامة عن هiشhاm qال أخبرني أbي عن أسmاء بنت أbي بكر qالت kaley هiشhاm بن crوa ayaa abihii kaba warinaya abihina hooyadiibuu kaba warinaya asmاء بنت أbي بكر qaaلت waxay tidhi تزawجnيi waxa i guursaday الزbayr زbayr بن الcawاn baa i guursaday وma lah في الأرض wlxaal maa lahu ama wamaa lahu uma sugnayn oo markaa uu guursaday fi lardi dhulka min maalin xoola umay sugnayn walaa mamluukin wax la leeyahayna uma sugnayn walaa shay-in shayna uma sugnayn hayra farasihi faraskiisa un mooyee bal maalkii de ama waa dhulkii la beeranayey iyo waa dhulkii la beeranayey iyo geeli iyo bal xoolihii baan kaba dhigaynaa mamluukna imika waxaan kuba fasiraynaa walow maalkii dee uu wax ka acamsanyo mamluugiiba soo gelayo saa addoomihiiyo waxyaalahaasa wixii lalahaa waaba dadkii baan kaba dhigina addoomaha ee waktiyadaa jiray walaashayn iyadu waxay noqon cadfu caamin calaa khaas oo dee shay intaba way noo caam yeelaysaa macnaa adigu wuxuu lahaa may jirin khaasatan waxay uga wadaa waa waxyaalaha maalka iyo umuuraha caynkaasa dee kolley waxaan ama iyadii ku nafaqaynaya waxyaalaha caynkaasa sida tijaaro yar iyo kolley waxwaa lahaa saxiixa bukhaari bay kuba sugan tahay markii rasuulka ilaahi ay hijroodeen dee abubakar iyo markay madiine ku dhawaadeen ama ay dhexda marayaan ee kolley suraaqa iyo dee markay arrintiisiiya dhammaatay dhexda marayaan in safar muslimiinta kamid ahaa dad tijaaro watayoo zubayr iyo ay la kulmeen halkaa kula kulmeen oo uu dhar cadcad huwiyey zubayr oo kale bal markaa wax saase laakiin dee waa dhulkii ama la beeranayey iyo xoolaha kale iyo wax addooma iyo waxba muu lahayn adigu qaaliban dee wax la sheego oo uu lahaa may jirin waa madiina mid maka markii hore uu ku guursanay maku ku guursadee hayra farasi faraskiisa un mooye kolley bukhaari waxaa kuba sugnayd hayra naadixi wغayra farasihi ama ayri r naadixi wagayri farasi macnaa awr laba dhaamiyo oo kaa dee iyago awrkiisaas la dhaansan jiray iyo faraska mooye halkana in sha allahu tacaala way noogu soo socotaa kolley kaasi waa jiray inuu naadix lahaa iyadoo ay kusoo dhaaminaysay uu lahaa way jirtay kaasoo lafdiga bukhaari baa xadiidkan lakiin halkaas marka hore tani laba socotay qaalat waxay tihi markaa asmا fakuntu waxaan acrifu farasa da markaa eg qisadu maka ayay taasi kaba dhacday laakiin dee markii dambe madiinana xoolahoodii way kaba yimaadeen ay sooba hijroodeen walow malaa faraska uu soo raacay ama si un faras kale uu haystay waaba kan oo madiine xaaladeedii bay kaba warramaysaa qurdubi baa halkan wuxuu yidhi horta waxaa iyada inooguba sugan markii hore xaaladoodu siday ahayd oo min shiddati alxaal waa dhaqaalahoodii adkaa iyo baahidii badnayd ee jirtay arrin kalena uu soo qaadaayo oo wuxuu idhahaa iyadoo xaaladiisu taa tahay buu abubakar oo isagoo xoolo lahayni makaa la joogo maka xooluu lahaa fiican xoolo fiican buu lahaa ayuu inantiisii uba dhisay zubayr uba dhisay marka taasi waxay tilmaamaysaana wixii iyaga agtooda muctabar ku ah xagga kafaa'ada waa diinta iyo fadliga iyo taas bay ahayde maal iyo hani iyo dee taas may ictibaarinahayn oo waa kan isagoo xaaladiisuba taa tahay buu abubakar oo xoolo iska lahaa inantiisii sanuguba guuriyey oo inaan kafaa'ada maalka iyo haniga iyo waxyaalaha laba eegeyne taa rasuulka ilaahay dee uu eegay oo markaa ah in xaggii diinta una oo dee fafri bidaati diin oo kale dee ninkiina inusaa xaaladiisuba ay tahay taas baa xadiidku ina tusaya alxasil waa lasoo hijrooday la yimi bal mala maka imika madiina ka warranaysaa qaalat waxay tidhi fakuntu waxaan ahaa aclifu farasahu hadda eeg maaha markaa horuu guursaday markii dambe maka madiine soo degeen oo aanay xoolaba la imanba weeye way shaqaynaysay oo aclifu waxaan calfinayey farasahu faraska iyadaa wixii calfiya u dhigaysay wa akfihi waanan ka kaafinayay oo waa zubayr ma-uunatahu waa hawsha iyo tacabka iyo waxa uu leeyahay farasku anaa kaga filaa iyagii dee rasuulka ilaahay bay la joogaan jihaadkii bay uga baxayaan umuurta diinta nusradeediia ayaabay kuba jireenba kolley marka anaga oo howlaha caynkana umay faaruq noqon ahayn waa suusuwa anaa dhaqaalaynayey weeye waa faraskii wa aduqu waan tumayey anna waa laftan timirta linaadixi agaba ka naadixi waa jirey naadixuna dee kolley dhulna marka dambe rasuulka ilaahay iqdacahan uu siiyey baa jirtay oo iyaguna dee kolley biyo way u baahnaayeen oo dee aqaladii biyo uma yaalaan waa neefkan aw markaa waxaa la arkaa maka inuu naadixiisaasi inuu dee aan wax kale uu kuma qabsanaye laakiin halkan waa neefka geela ah ee la dhaansado kaas baa naadix lagu magacaabaa kaasna laftan timirtan utumayo ujeeddadu dee kolley waa waxyaale ay kuma calfin jireen dee lafahan inaga dee saas aan cidi kuma intifaacin laftan timirtaa la ururinayay way budaynayeen oo way tumayeen markaa markaa ay buday ay markaa noqotay dee tumaan ayaa la siinaya calfi ahaan loo siinayey tan oo waa wax kol kol baa dee laftii ay wax kaba harhayeenba oo marka la eego dagaalkii beder oo kale markii abu sufyaanna ciidankii dee waa kii waday safarkii buu waday safarkiina wuu duway laakiin beder buu yimi ceelkuu yimi intaanay muslimiintu soo gaadhina waa yimi isagoo dee bal kolley dariiqa iskaba celiya laakiin waanu duwayo aada u digtoona waha warkana waa helayo safarka dhulka wuu kaba dheereeye laakiin meeshuu bal haddana eegayayo markaasuu dadkii ceelka jooga ku yihi waxaa ka shakidaan iyo waxbay yimaadeen markaas in waxba maanaan arageen laakiin laba nin ba halkaa de ceelkaas biyo ka dhaansaday oo raaxilo fuushanaayo uu yimiyo saaladii buu qaaday saaladii buu s u burburiyo wuxuu ku arkay laftimireed eetuu yihi wanawaadixu yatrib waa u gartay ee iyagaa siin jiray oo markaasuu yihi waa iyagii weeye cid kale maaha oo dadkaa kale waxaa la arkaa inaanay tan may aqoon markaa intuu saaladii burburiyey ayuu yihi waa iyagii weeyaan waa mawaadixdoodii iyo geeloodii weeye kani marka waxaan leeyahay adigu laftayda kolkol waxaway kama hadhayeene marka adigu la tumo ayaa la siin jiray iyaga loo dhigi jiray waxaan calfi loogama dhigi jiray waa alfu isagana wixii kale calfi ahaawan ayaan ku calfinayay waastaqil ma hawshan oo dhan bay qabanaysa ma hawshii guriga uun waa hawshii dabadda waxan waa hawl ka wada baxsan hawshii guriga waastaqi waan soo dhaaminaya almaa biyaha oo biyihiina iyadaa aroorayso soo dhaaminaysay wa akhrisu waan tolayey garbahu dalgiisa waa wadaanta lagu dhaaminayo taasna dee meelahay ka dilacda ama anigaaba tolayay bay leedahay waa ajinu weliba waa shaqadii kale guriga waxaasoo dham waa shaqo gurigii kaba baxsan shaqadii gurigana waa tan oo waa ajinu dee wixii maalan daqiiqdii iyo bodadoodiina waan cajiimayay oon ganaanayay qooshkii walamaa kuma ahayn bay tidhi inay qoysladana way kuma jirto kollay khadamo lahaa intii ay maka joogeen uxsinu mid fiicnayse akhmisu kimista dubitaankeeda maa noqon oo de halkii kumay baran makoo reerkoodii baa iskaba ladnaa halkana hagaagumay baran ujeedadu aad umaan fiicnaynahayn oo maan fiicnaynin inaan dubo bal cajiinkii ha laba samayso ha diyaarise laakiin khobsigii iyo dubitaankii wa kaana yakhmisu lii waxay ii dubi jiray jaaraatun jaaraad ama waa dumar jaaroo lii aniga ii sugnaado min alansaari ansaar kaba mida ayaa ii dubi jiray ukuna waxay ahaayeen way ammaanaysaaye nisbata sidqin run adugu waa dumar run ah ujeedadu maxay tahay nisbadii bay sidqi idaafaysay soo xaafid yidhaaho waxay tahay wa mubaalaqatu fii tarabusihina fii xusni اlcishrati wاlwafaa'i bicad waxay ku xeel dheeraanaysaa waa arintii ay kuma sifeeyeen ahaa cishro iyo dhaqan wanaagga iyo alwafaa bilcahdiyati bay dee ka run sheegayeen waa cishradoodaa fiicnayd bay kaba run sheegayeenoo dumar taasa dumar noocaasa ayay ahayd dumarka ansaareed oo iyagaa ii dubi jiray qaalat waxay tidhi bal waa hawl halkaase way inoo socon doontaa taase marka halkan raximah llahu tacaala imaam nawowi baa kalaam buu leeyahay la arko dee in laba yar qariibso dadka qaar oo wuxuu leeyahay waxa ay tirisay oo dhan hadday tahay shaqadii dabadda iyo shaqada gudaha oo shaqadii gudaha dee biyahan ay soo dhaaminaysay iyo kimisan ay dubaysay adigu shaqadii kale guriga qabanaysay waayo waxaa inoo dambeeya xadiidka duruqdiisa ama laftii dambe ayaa waxaa inoo dambeeya inda kuntu akhdumu zubayra khidmat albeyt aqalka shaqadiisii baan u qabanayey shaqadii dabaddana way qabanaysay markaasaa maxay wuxuu leeyahy waxaasoo dhami min almacruufi wاlmuru'aati alatii adbaqa annaasu calayha waa waxyaalaha macruufka samafalka dhaqanka iyo muru'ada fiican ee dadku ay ka caado yeesheen oo maxay ah haweenaydu inay ninkeeda ugu shaqayso waxyaalaha caynkana ee uu kaba mid yahay waxaan la dubayo waxa la karinayo dharka la maydhayo taas laakiin muxuu sheekhu yihi wakuluhu tabarucu min almar'ati waixsaanu minha ilaa zawjiha waxaasoo dhan ma kala qaadin shaqadii dabadda oo dee faraska ay waraabinaysay markaa usoo guraysa cawske ay markaa laftimareedan ay tumaysay waxaan ay dabadii shaqadii dabadda kama qabanaysa iyo wadaan lagu soo dhaamiyo toraysay iyo karintii iyo wixii muu kala qaadin ee wuxuu leeyahay waxaasoo dhamiba tabarucu min almar'ati waixsaanu minha ilaa zawjiha wa xusnu mucaasharati wa ficlu macruufi maca waa tabaruc xaggeeda ah iyo ixsaan zawjkeeda ay ixsaan falayso iyo dhaqan fiican iyo wanaag ay maciisa samaynaysa walaa yajibu calayha shayun min dalik wax intaas kaba midoo ku waajibayo ujeedada isagu ma kala qaadayo shaqo gudood iyo shaqo dabadeed kuma waajibayo hadday waxaasoo dhan ba iska diidana lam tacsan waxay isagana laasim ku noqonaysa umuuraha taxsiilu hadi umuuri laha inuu ilzaamiyana ma laha taasi bal wuxuu ka cabiraya uma banaana haweeneydu waxay u samaysayna waa tabaruc waana caado jamiilo oo istamara calayha nisaa min الzaman اlأwl ilى اlcaan waxa waajib ku leeyahy laba shay un waa tamkiinuha zawjaha min nafsiha wa mulaazamatu beyti inay nafteeda dee ninkeedii makansiiso waa shay waajib ku ah aqalka inay dee laazimto ay aqalkii joogtaana labada arimood baa laazim ku ah ama waxyaalaha kaleo dhan waa tabarruc buleed waxaan ay ka dhawaa masalo mala taasa ee waxaan ogahay bacd alculamaa khaasatan kuwa mucaasiriinta barhkood inay khidmat almara lizawjiha barhkood ay mualafada ama kitaabba kaba qoreen ma taasna way jirtaa ee ragga horena rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh faatima wahiya sayidatu nisaa alcaalamiin markay uga soo ashkatootay umuuro tan oo kale ah ay le dee markaasi dhabtii say waxu ridqaysay madaxinde maaha shaqadeedna noo diyaarkaa arrintoodu may ahayne wixii inay tumato ay iyagu ridqaan iyagii duubaan wixii oo dhan ilaa gacanteeda ay baxday aqalkii xaadhay haddana biyii soo dhaaminaysay taasoo kale shaqada gurigaa qabsa ayuu ku yihi bal wax kalun buu faray oo dikri kale oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh o sheegay beri dambuu dee siiyey khaadim siiyey oo kale matalan waa tan way jirtaa kolley culimada inta badan qowlkoodu kan weeye imaamka abu thawr baa isagu yidhaha may labadaba khidmadu waajib bay guud ahaan ku tahay aimada qaarkood kala qaadaa jirta khidmadda debedda oo khidmadda debedda imakasaan waxaanay debed ka soo qabanaysay iyadii asal ahaan laazim kuma aha odhanaya laakiin khidmaddii iyadu gurigu dee waxa weeyaan ka dhigaya inuu dee iyada ay laazim kuma noqonayso bal markaa kolley waxa weeye masaladu si aimo kala duwan yidhaahaan oo masalatu ictiyaadin waa taas waxaa la egayo caadadii baa dib looguma laami maxaa dadka tacawudkooda iyo caadadooda iyo dee waxay isla yaqaanaan iyo curfigoodu yahay taas baa la raacaya un taas weeye waana jiraan madhabka dee madhabaha qaar sida maalikiyada iyo oo kala qaada haweeneydii dee bal markaasi loo khidmayn jiray dee fii beytiha shariifada ku aydee looga khidmayn jiriy tii kale arrinteeda ahayd inay waxaan qabsato labadooda kala qaado oo midna dee laba xukun kala guduwa laakiin bal waxaan leenahay masaladu kolley asalkeedu waa masalatu tacawud masalatu caada iyo curfi weeye curfiga dadka loola laabmi wixii ay tahay dee bal masalan markaa curfigu uu yahay iyada taas oo kale ayuun baana camalku noqonaya marka curfi haddaad idhaahnona manaadiqdii way kala dunaan zamanadna way kala dunaan dadkina uu kala dunaanaya oo markaa curfigii markaynu u laabaniyo caadadii markaa jaanibkaas bay tahay kolley hadalkan imaam nawowina bal waa la eegi kartaan ciddina heli kartaa mufhimka qurdubi waa la eegi kartaan iyo xaafid xajar markuu xadiidkan qabanayo naftiisa fatxulbaari bal kolley dee aimadna waxay soo wada qaadaan xadiidku waa inoo soconaya lakiin waa intan yar doonaya inaan qabto qaalat waxay tidhi asma wakuntu waxaan ahaa anqulu mid soo qaado oo anna waa waa laftimireed amalaa dadka iskaga daadiyeen min ardi zubayri zubayr dhulkiisaan ka soo qaadayey allatii dhulkaasoo aqdacahu uu gooyey rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam calaa ra'sii anigu madaxaygan ku soo qaadayay waa shaqo kaloo u dheeray tan oo waa laftan timirtay hadhow tumi doonto ay u burburin doonto balaya burburinayso markaa maadixii ay u burburinayso dee timir ay markaa wada cuneen oo aqalkii diyaar ugu imay jirin dhul zubayr rasuulka ilaahay uu gooyey waa iqdaacii dee waxa weya rasuulka ilaahay baa u gooyey hadalkeedaa hore laha ay lahayd wamaa lahu fi lardi min maalin walaa mamluukin maalka markaan dhulkiina soo gelino de waxaabay tani tilmaamaysaa waa dhul rasuulka ilaahay kolle dhulkii reer bani nadiir buu ama dhul ka dhow buu ahaa oo inuu ku intifaaco isagu ku intifaaco uu siiyey yaan raqabadaba aanu siininbe ee inay waktigaa dabadeed ay ahaydna waa suurtagale laakiin waa xaaladu siday ahayd oo dhul isagu markaa lahaa waana in dhul kolley aada u roonaa bay ahayd waayo faras baa la eriyey intii u gaadhay baana rasuulka ilaahay uga joogsado u gooyey dee bal ama ha noqoto intifaacun inuu lahaa uu hadhow aanu saa ku qaadanahayn ee ha ku intifaacan ama wuxuu dee milkisiya dhul mawaadana dee imaamku waa bixin karaa ee waxa weeyaan uu siiyey haba noqotee bal dhulkaas baa waxaan ka soo qaadayey oo aqalka kaban dheer naftaa timirtooda intay weel qaadato ay ku soo ururiso waa hawl badan ayaa dee sambiilka ama wixii kale ayay madaxa soo saaraysa eeg madaxa dhabarka kumay soo qaadayno madaxay soo saarayso way la soo soconaysa calaa ra'si wahiya ardadaasi ama dhulkaasi calaa hulusay farsakin waa farsak saddex meelood marka loo dhigo laba meelood ahaan buu u jirayba xaggii guriga oo gurigoodan ay deganaayeen farsak kolley waa saddex mayl bay idhaahaan saddex mayl marka waa ilaa laba mayl qadarkood bay noqonaysay laba mayl waa in saddex kilomitr kaba badan ama ku dhow saddex kilomitr bay noqonaysaa ayay dhulk u jiray waana dhulkii reer bani nadiir buu ahaa ay kaba tegeen ayaa uu jiray gurigii ay deganaayeen waa masaafo dheer ay lugeynayso oy weliba iyadoo madaxii wax ku sida haddana soo soconayso qaalat waxay tihi faji'tu waa nimi yowman maalin walxaladna waa laftii timirteed soo guray calaa ra'sii madaxa iyo korkeeda ay tahay dee waa weelkii ku siday falaqitu waxaan laba kulmay maxalushaahidku waa halkan u baabka tarjamadii walow dee axkaamo kala duwan xadiidka ay nooguba sugan yihiin rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay walxal macahu maciisa nafaru min asxaabii nafar asxaabtiisa kamidii ay la socdaan fadacaanii uu yeedhay waxbuu fuushanaa rasuulki ilaahay uma qaala wuxuu yihi markuu iyadii u yeedhay ik ik macnaa waa kelimada neefka geela marka la tudhinayo de waa kelimada ayay odhan jireen iyagu taas waa marka neefkii la fadhiisinaya ama la tuyinayo inaguba watan waxyaalaha nidhaahno bal masalan dee kole laga yaabo manaadiqdii kala duwaneydna cibaaraad dee ay iskaba isticmaalaan baa jirta haddaba waa kelimada marka neefka la tu-inayo ay isticmaalayeen weeye ik ik muxuu taa u yidhi macnaa uu fadhiisinayey raaxiladiisii buu doonaya inuu fadhiisiyo muxuu taa u yeelaya liyaxmilani khalfa waa si ay kaba fahmtay dee qaraa'inta ay kaba fahmtay iyadun baana dee ogeydu markaasoo xaaladii ula ay leeyihin culimadu waxaa suurtagal ma ahayd inuu rasuulka ilaahay dee ugaba dhaadhici lahaa iyada oo iyada fuushiin lahaa laakiin iyadii waa si ay kaba fahmtay inuu rasuulka ilaahay uu qaado waa halkan uu leeyahay jawaasu irdaaf ilmar'ane inuu ku qaado gadaashiisa oo waata gees kale dee dad kala dheer maaha caisha ayay la walaashee tahay waa abubakar inantiisii xataa dee bal yani maxram waktigaas maxramkan gaarka ah ee inta ay caisho wada joogaan ama be masalan ah inaan zawaajulo qabanayn baa kuma sugnaa rasuulka ilaahay dadkii kale lamu mid ahayd bal liyaxmilanii khalfahu qaalat waxay tihi fastaxyatu waan xishooday wa caraftu waxay ku odhanaysaa zubayr markii dambe ugama warramaysay waayo bukhaari baa saas inay zubayr bay u timoysan tidhi wa caraftu waxaanan gartay zubayrow hayrataka hinaasahaagii badnaayo adigu iyadaa xadiidka duruqdiisa qaarkood tidhi wuxuu ahaaba dadka ugu hinaaso badan ama dad kuwa ugu hinaaso badan buu kaba mid ahaa waxaaba markaa gartay hayradaadiina walow rasuulka ilaahay dee salawaat ullahi wasalaamu aleyh cid ugu hinaaso aanu ahayn jaanibka ahayn laakiin haddana waa dabiico ahaan oo waxay noo dambeeya haddii ala idhaaho fadaail inooguma iman doona insha allahu tacala haddaan gaadhno iyadoo rasuulka ilaahay arkay jannada ku arkay madaan bay ahayde aqal qasri ayuu arkay markaasaa lagu yihi ayuu yihi yaale aqalkana nin qurayshaa la yidhi adigu ama quraysh baan ka mid adigo markii dambea lagu yihi waa cumar hawanina way ku weysaysaneysay meesha cumar baa la yidhi rasuulkaa yihi markii dambe waxaan doonay inan galo deetaan xusuustay hidaasahaagii khayradaadiio waan iska daaya cumar ku odhanaya waa taas waa cumar qasrigii haddaba arrinkani waa dee dabeeca ahaan iyo taas bay leedahay adiga khayradaadii baan garto dee jaanibkaas waan xishooday faqaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya zubayr wallaahi baan ku dhaartee laxamluka qaaditaankaagii aad qaaday aad qaaday adna waa laftimireeda calaa ra'siki laxamluka adna waa calaa ra'sik ayaa ashaddu min rukuubiki macahu waxaa kaba daraa oo ka igaga adkaa dee fuulidda aada fuusho isaga maciisa aad rasuulka ilahay lama fuusho waayo waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleh dadkii kale la mid ma aha haddii nin kale wax lees odhan lahaana isagu kaa ma aha waxay igaba darayd dee iyadoo weliba lagu arkay aftan timirteed madaxa ku sida igaba darayd bukhaari waxaa halkan dhacay kaana ashadda calaya muslim halkan may dhicin waa isaga markaa issheegaya aniga waxa igaga daraa oo igagaba dhib badan imaka igaga khajiraad badan eeg waa ka yaxyaxaya taas arrinkaas adoo markii laba fuula waxa igaga imaka xishood ama khajiraad iyo yaxyax badan qaadida aada laftimireed madaxa kusoo sido dee waaba isagiibaa loo qaadanaya in haweenaydiisii intaa ka kaafin waayey ama bukli ha lagu tiriyo ama dee ibtilaalka haweenaydiisa iyadoo saasa waxa weeyaan ay meel dheer waxaan kaba keenaysoo kale o xagga mahanadiisa iyo jaanib isaga adigu wax lagu yar ama kayra la-aan wax kasta wax lagu tilmaamay waa taas baa igaga darayd buu leeyahy arrintan adigu aada samaysaiyo ficilkaagan dee waanu kuma ogaayen qaalat waxay tihi waxaa odhanaya asmaa xataa arsala ilaya abu bakrin ilaa uu isoo dirayba saasaa xaaladaydu ahayd saasaan ugu shaqaynayay gurigayga ugaba shaqaynayay adeegaa dabadda iyo kii gudaaba anigu aan u qabanayo xataa arsala ilaa usoo diray ilaya aniga abu bakrin bacda dalika bikhaadimi khaadimna mudakarka iyo muanaska labadaba uu ku dhaca saa daraaddeed bay fakafatni waa tan la taaniisiyey khaadim buu iisoo diray abu bakrin markaa waxay igaga fillaatay siyaasat alfaras iyadaa igu ad haw adkayd weeyaan waa faraskan ama calafkiisan iyo xashiisu soo gurkiisan iyo waraabintiisa iyo ilaalintiisa waa shaqadaa dabaddaata gudaha igagaba adkaydoo tii bay igaga fillaatay oo fakaanamaa actaqatnii waxaabad moodaysay khaadimadaasi inay xoraysayba markay shaqadaa igaga fillaatay hawshaa dhan ay igaga toostay inay xoraysaad moodaysay barhkood baa halkan fakaanamaa actaqanii abubakrin bal xadiidka dariiq kala inoo dambeeya mado waaba kan xadaثna mحamed بن cubayd بn الqbariي qaaل xadaثna xamed بن زayd عan ayuba عan بn abi muraykata ana asmاa qaalat kuntu waxaan ahaa akdumu mid u adeegto aلزubayra khidmaة اbeyti shaqada gurigan u qaban jiray wa kana lahu farasu faras baanu lahaa wa kuntu waxaan ahaa susu faraskaa mid maamulo anigoo anigaa dee hadday tahay calfintiisa iyo waraabintiisa iyo soohoyntiisa iyo wixiisoo dhanba shaqadiisana anaa qaban jiray qaala falam yakun ma ahayn min alkhidmati shaqada aan qabanayo shay-un shay ashadda calaya aniga igaga adag oo igaga howl badan min siyaasati farasi faraska maamulitaankiisa iyo dhaqaalayntiisa iyo dhowridiisa kuntu waxaana waatan axtashu lahu mid xashiishka usoo gurta waa cawskiya waxaa waaqumu calayhi anaana uqumayey oo korkiisa oo dee hadday kaxaynta tahay soo kaxaynta iyo waraabinta iyo wixii kaleba waa susu macnaa urabihi weeyaan anaa dhaqaalaynayo oo dhowraya qaala wuxuu yihi uma inahaa asaabat khaadiman markaa waxay de waa raawiga xadiidka ka warinaya iyadaana ku tidhi waxay asiirtay markii dambe ay heshay khaadim u shaqaysa haweeney gabadhna way ahaydba jaء النabiya salى الlahu عalيه waslم waxaa rasuulka ilaah u yimi sabi dadoo soo qafaashay faacdaaha wuxuu siiyey asmaa khaadiman khaadim buu siiyey riwaayadii hore waxaan soo aragnay abubakr baa ii soo diray halkana waxaa inoogu sugan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh inuu siiyey kolley sida uu yidhaaho saaxibu lmufhim waa qurdubi iyo xaafid ibnu xajarba ay yidhaahaanba mukhaalafa kumaba sugne labada riwaaye waxa weeye rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh sabiyon u yimi isagaa siiyey laakiin wuxuu u dhiibay abubakrin abubakr buu uba dhiibay si uu abubakr uba siiya abubakrna uu usoo diray marka maxaa ku rumaysa soo xaafid uu yidhaaho marka dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh inu ahaa kii siiyey lakiin muxuu kusoo gaadhay biwaasitati abibakrin abibakr waasitadiibu kusoo gaadho markaa labada riwaayo wax mukhaalafi ama taasi kuma sugnaa markaasaa maxay tidhi qaalat kafatnii siyaasata farasi waxay iga kaafiday faraska siyaasadiisii oo faalqat canii waxay iga tiriday oo iga kaafiday ma-uunata hawshiisii iyo tacabkiisii iyo wixiisiiba ayay culayskii xaggaas ahayd ayay iga kaafido dee inay xoraysay unbaaba moodeysayba waa taasa lafdigii hore faja-nii waxaa ii yimi waa waqti waqtigaa kaba dambaysay rajulu nin baa ii yimi asmaa leh faqaala wuxuu ihi koley riwaayada nin waa muslim baa intan ziyaadada an leh yaa uma cabdillaahi waa kunyadeedii cabdillahi bnu zubayr hooyadiiba weeye waana ilmaheedii ugu horreeyey dhashe ini anigu rajulu nin baana faqiiru nin baahan baan ahay aradtu aradtu waxaan doonaynaa an abiica inaan wax ku iibiyo fii dili daarik aqalkaagan harkiis harka aqalkaagan inaan fadhiisoon kuma iibiyo taas baan doona ii fasax buu leeyahay asmaa buu ka odhanaya qaalat waxay tidhi asmaa baa odhanaysa inii anigu in rakastu laka haddaan kuu ruqseeyo abaa daaka zubayru zubayr baa dhici karta inuu dhibsado hayrada ay sheegaysay baa iska iman karta wax kalaaba iman kara waaba diidayaa zubayr ee fatacaalo kaalay ninkii bay arrin bay u dhigaysaa waxay tihi ii kaalay fadlub ilaya aniga arrinkaa i weydiiso walxaal azubayru zubayr shahiidun isaguu joogo isagoo dee si bal maslaxadiina bal maalan diidmadaasi aanay u dhicin ninkana muraadkiisii u gaadhay inay kol hadduu halkaa ku weydiisay oo iyadu tidhaa war kuma yeelayo iska tag ma u idhaa isagii oo odhanay maxaad ugu diideysaa oo intay doonaysa imanka isagii bay ka soo saaraysaa marka idankii baysan kaga soo saaraysaa subayr oo jooga ii kaalay fajaa waa yimi faqaala wuxuu ihi iyada hadalka ujeedinaya yaa uma cabdillaahi inii rajulu faqiirun aradtu an adiica fii dili daariki aqalkaagan harkiisa inaan kuma iibiyo waa meeshii daaradii filaa dee ruuxna isaga walow aanay imika waxaa dariiqa ku yaallaa milkigiisa ahayn oo dadka ay ka wada dhaxayso haddana intan isaga agtiisiya ikhtisaas buu u leeyahay oo walow culimada qaar ay dhahaan ma kiraynayo oo dee taasi kirey maaha waxna kama dhisayo oo kalo taas kama dhisayo kolodaa meeshiisi ayna intan dee finahaas kolley iska masruuqaba ay tahay laakiin haddana idankii iyo ciddii uu fadhiisanayay wixii kaluu isaga kuba qabsanayo waa leeyahayba isagii baa ikhtisaaskiisi iyo xaqiisi ay noqonaysaa haddaba markaasuu yihi faqaalat waxay tihi maa laka bilmadiinati hadda ninkan eegaagu madiine miyaanu kugu sugnaan ilaa daari war gurigeyga meel kale ad ka weyde madiine oo dhan gurigeyga un mooye meel kale miyaad ka weyde intay doonaysa waata faqaal laha zubayr zubayr baa wuxuu ku yidhi malakii waxaa kuu sugnaaday muxuu yahay kuugu xambaaraya an tamnaci inaad u diido rajula nin faqiira bahan yabiicu halkaa wax ku iibinaya halkaa wax ka daya inaad u diido iyo dayntanay doodaysay waxaa kugu xambaaraya muxuu yahay markaa dee waa loo fasaxay sibay uguma fasaxeen marka maxay tihi asma fakana yabiicu ninkii halkiibuu wax ku iibin jiray ilaa an kastaba ilaa wax ka helayba halkiibuu xoolo kaba dhaqday fabictu ljaariyata jaariyadii berigaa hore la siiyey ee rasuulka ilaahi uma soo diray walaa way ka maarantay way ka maarantay ayaa ninkii kaba iibiyey wuxuu ku iibsado ayuu helay iyadna way kaba iibisay markaa dee bal afniyada iyo waa shaygaa ruksada caamka ruuxii haddaba dhinaciisa dee uu finihiisii ahaa dadkii kale xaqan gaarkuu kaba leeyahay idankan waa leeyahay qurdubisa wuxuu idhahdee laakiin kira ahaan ma laha oo kale waayo waa dariiqii dee mamluugaha kol hadduu kaba midiyo daartiisii ama jegadiisii aan intaasi kaba mid ahayn bal matalan wixii kale kuma qabsanayana dee taa isagii waa leeya dadkii kale waa kaga leeyahay waa kaga xaq arrinkan kale ah iyada bal matalan inay jaariyadii kaba iibisayna dee haweeneydu waxeeda iyadaa iskale jaariyadan iyadaa la siiyey iyadaa lahayd markaa ninku waa baab cishro wanaag iyo idan iyo in lais ogeysiiye mooyaane tasarufka maalkeeda ay kuma tasarufayso waxay iibinaysa iyo waxay iibsanaysa kol haduu waxeedii yahay taa iyadaa iskaba leh bal rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh haweene haweeneydii dumarkiisii kaba mid aha sawda walida ay lahayd bay iibisay rasuulka ilaahi markii dambe u sheegtay ma ogtahay inaan waliidadaydii iibiyey uu yihi markii dambe adoo dadkaa dee baahan ee abtiyadaada adoo siiya ayaaba kaaga sii fiicnaan lahayd markaa adigu rawanaydu tasarufkeedii iyadaa iskale wixii iyadoo ay lahaydba weeye way ku tasarufaysaa fabictu ljaariyata fadakala calaya zubayr zubayr baa ii soo galay wa amanuha walaal amanuhaa lacagtii jaariyadu fii xajri dhaftayda ay kuma sugantay lacagtii ay hayso oo markaa loo keenay ayuu zubayr ii soo galay faqaala wuxuu yihi habihani lacagtan isii qultu waxaan ihi inii qad tasadaqtu biha waan sadaqays sadaqaan ula baxayba iyadoo taas waxba kaama siinayo weeyado waa waxaan bixiyey waan sadaqaystay deetana waa xaqeedii baan leenahay waa waxeedii wixii intaa dhaafsan istidaanka iyo taas oo kale bal xadiis baa sidaa kuba yimi oo kale waa min baabi almucaashara bilmacruuf iyo makaaribta dee iyo ixsaanka kaba dhexeeyo weeyaan inay is ogeysiyaan kale idan dalbaane laakiin waxaan waa waxeedii siday doontay ugu tasarufaysaa baabu baabkan sii raacinaya si aan dibi u yargaano baabu taxriimi munaajaati lisnayn duna halisi bikayri rida wuxuu baabaysan yahay baabu taxriimi munaajaati lisnayna laba fiqitaankooda ay faqaan ay gaar u faqaan duuna halisi iyadoo nin saddexaadoo la joogay ay ka xanqarsanayaan ka adduunkii xaaraamnimadka uu xaaraam yahay bikayri ridaah isagoon dee idankiisa iyo ridihiisa iyo taasi aanay jirin ama ruux afraadoo dee isaga la joogo iyo isaguna uu la sheekaystay aanu jirin xadثna yaحyى بن yaحyى qاaل qرأت عlى mالك عan ناaفiع عan بن cmر أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم qاaل إdaa kaana kaanadani taamo weeye waa haddii la helo oy jiraan ثaلaaثaة saddex markaa falaa yatanaajى اثnaani duna waaxidi falaa yatanaajى yaanay fiqinoo اثnaani laba duna waaxidin kolley ficilkii waa kan oo yatanaajى waa ficil macruufa marfuucaan ujeedaa walow dee imika aliftiisani ay dhacayso iltiqaau saakinayn ay u dhacayso falaa yatanaajasnaani aan aqriyayno marka taas waxay tilmaamaysaa laadu inay naafiyo tahay laakiin waa bimacnaa nahyi oo ma faqayaan laba ninka kale ee saddexaadii la joogay duunkii waayo taasi xadiidkay cilladiisi inooguma iman doonta waxa weeyaan falaa yatanaajasnaani duna waaxidin وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna محamed بن bشr وبن نmayri x وxadثna بن نmayri qال xadثna abي x وxadثna محamed بن mثنى وعubayd للh بن سacيidi qال xadثna yaحyى وبن سacيidi kulهm عan عubayd الlahi cubayd للhi بن cmر x وxadثna qطيبة وبن رمح عan الlayث بن سacd x وxadثna abuالرabيع وabu كاmil qال xadثna حmاd عan أyوب x وxadثna بن مثنى qال xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة qال samictu أyوب بna muسى ayaan maqlay bal kolley inta ugu dambaysa mooye sanadku isagoo san usoo noqnoqdo oo cubaydالlah iyo raggan kale ay siman yihiin waynu soo aragnay naafic ka wada warinaya caawaba waatay qeyb kamida aan kuma soo jirnay meesha waxaa inagu soo kordhay un dariiqan dheere shucbo isagu kuwii hore kaba dheer afar nin baa u dhexeeya muslim iyo naafic halka barhkood kuwa hore matalan barhkood ay laba un ama mee saddex un ay u dhexaynayaan كل هؤلاء وأيوب بن موسى إيو بل مثلا أيوب السختياني لماذا أيوب إيو ليث بن سعد إيو عبيد الله جي كهرية أفرتو داويا عنا فعلا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك حديث مالك نوى لفظي مكي نهرية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حديث ابن عمر القاسم كدافني هو حديث كرودة إسلام معنوية بل قل الذي بين أغسطس وقال ديسكم عليه وانسرعيننا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الحوصي عن منصور حاء وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ للزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله منصور مركي وربا واتري أي مكا وأنا منصور بن المعتبر أبو وائل شقيق بن السلامة حديث ككورنا عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم تني والناقصة وهي كنتم تني إذا كنتم أداتين ثلاثة صدحاتهين بل هدين لقى بدينا دواء انت صدح إمك اللبا أي قارو فقي كرام وعادتي ويرا هدين لقى بدينا أفر يشل يوم إبقارا لقى حتى هدين لباتن ليوم sagaaliyo tobantii gees kusula baxaan mid gaara laga tago waa isla wada xukumune idaa kuntum halaaثatan falaa yatanaajaa ma faqayaan oo yaanay fiqin ihnaaniya laba duuna alakhari ka kale macnaha tanaajug waa dee hoosahaan loo sheekaysto waa ruuxii kaleoo laga xanqarsanayo laba inay gaar ahaan xataa af aanay garanayo hadday kuma sheekaystaan u maqlayo ama ay hoos wada hadlayaan waa isla xukumune duuna alakhari ka kale duunkii xataa takhtaliduu binnaas ilaa dadka adhex gelaysa oo isaguna cid kale helayo oo dee markaa isagii kusoo biirtuu laba sheekaysan karo maxaa taa loo nahiyey waa min ajri an yuxzinahu ay min ajri ana dalika yuxzinu arrinkaasi isagii uu murugo gelinaya oo macnuhu waxa weeyaan dee ruuxii muslimkaa dhibtiisna ma banaana in la dhiba haddii saddexba meel lagu wada joogo oo laba uun ay haasahaan u dee haasaawaan u xashaashaqaan oo ay ruuxii kale hadalkii ka qarsadaan ruuxan laba arrimood baa labadaba meeshii imanaysa inuu u qaato arrinkani inuu isaga ku tacalluqsan yaho isagii in la xamanayo wax isaga u jeeda oo isaga ku tacalluqsan inay bal maalan qarsanayaan taasi waa mid arrin kalena way jirtaayo inuu u qaato dee meeshii ay timaado inay isagii quursanayaan oo ay den ay kaba aanay danka gelayn oonay sheekadoodii kusoo darayn iyo waxoodiio qursi ay quursanayaan meesha uu jiro yaani isagaba arrinta kuma tacalluqsanaanaya taasna labaduba waa noociide isagii laba dhibayo isagii bay murugo gelinaysaa markaa si aanay taasi u dhicin yaani laba gaar ahaan ama hadday afar iyo saddex gaar ahaan bal hadday shan iyo afar gaar ahaan iyadoo mid laga tegayo suurooyinka oo dhan ba aanay u deefaqin hoosahaan u sheekaysan sababta waxa weeye waa noocaasa wax banaana maaha laakiin haddii ruuxii ruux kale loo helo uu isaguba ku jeedayo afar ayin oo ay laba iyo laba noqdaan dhibaata ma jirto waxadaثna yaحya بn yaحya وأbو بكر بن أbي شhيبة وبن نمير وأbو كريب ولفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حdثنا أbو معاaوية عن الأعمش عن شقيق عن cabd لله markii hore أbو wائل bu hi mkn waa kan شhقيق dh waa nin keliya une قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاaحبهما فإن ذلك يحزنه waa ciladii نahyigan ba way waa kan rasuulka ilaahi baa cadeeyey وحdثنا إسحاq بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وحdثنا بن عمر قال حdثنا سفيان كلاahma عيسى iyo سفيان عن الأعمشi بhdا الإسناaد kale bal xadiidku jamaahiir alculamaat ay leeyihiin nahyigu waa haddii la negi yahay iyo haddii safar la yahay haddii la socdo iyo haddii meel la fadhiyo waa wax caamo weeye oo wax bannaan arrinkani maaha culimada qaar bay ka soo naqliyeen waa marka safaruun laba yahay safarka dee ruuxuu dhici karta inuu cidloodo ama cabsi ay timaado barkood baa kaba dhigay waqtigii hore munaafiqiintu ay waxaan samaynayeen si ay muuminiinta uga murugo geliyaan bay arrintu hayda markii islaamkii faafay nahyigaasi waa dhacay laakiin waxyaalahaas wax in la khaas yeelo si uu qurduba yidhaha taxakumun bay noqonaysaa iyo takhsiis aan wax daliiloo loo hagaajirin qowlka صaxiix waa si ay jamaahiir alculamaayo waa xukum caama waa xukum jira waa xukum mar kastaba ay tahay in la ilaaliyo aan mansuuq ahayn weeye magaalo iyo miyi iyo meel safar iyo xadarna aan kale lahayn bal taas bay tahay waana markay xaaladu tan tahay haddii afar iyo laba iyo laba ay kala noqoto bilijmaac wax basiyo ku sugani ma jirto wallah subxaana wa tacaala alى alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha